xilliyada roobabku ay curtaan xaafadaha magaalada Jowhar, bulshada ku nool waxa ay ka cawdaan biyaha roobka oo saameeya marinka wadooyinka xaafadaha maadaama ayna lahayn magaalada nidaam biyo suur wanaagsan oo biyaha roobka u jiheeya meelaha magaalada ka fog. Guddoomiyaha xaafadda Hanti Wadaag ee magaalada Jowhar, Cusmaan Cumar Xuseen, oo baaqudray dadweynaha xaafadda Hanti Wadaag, ayaa bulshada ugu baaqay in ay in ay furaan wadooyinka biyaha ay maraan si markii ay roobabku da'aan ay noqdaan biyaha kuwa jihaysan.
in ha- maadaama u bilowday roobkii ee ee dayrta oo markaad gabacdi aan filanayno khayrka ilaahay aan filanayno waxaan rabnaa marka ee, in roobkii hadaa maadaama uu noo bilowday wadooyinkii la furo dadkii bi- ee, dadkii biyo xireenada dhigtay ay furaan sababtoo maalin hore mishinka dhibaata ayaa ka dhacday waa ognahay dad ayaa isku dhibaateeyey wa- khayrku ilaahay keena dartiisa ayayna isku dhibaateeyeen waa waa carrada ay gacantooda ku dhigteen ayayna isku dhibaateeyeen marka si ayna taas u dhicin dadkuba ha furaan qof walba meesha ida carradu ay dhigtay oo jida ha ka qaado intaana loo imaanon ka qaad la dhihin aydaas ka qaado jad eh, waa qofka walaalkeeda ku ixtiraamto inay biyahaas ka baxaan oo ay hore u dhaafaan sababtoo biyaha meel loogu talagalay ayaa jirto oo la yidhahdo badda cas biyahaas halkaasaa loogu talagalay oo qoraxsina ay xaafidantooda ka aadaan marka biyahaas jidadkooda ha furnaadaano ee, qof walba meeshii carro dhigatay hore ha u furto inkastoo hadda xaafadahan dhex soconno annagoon dhex wareegayno haddana qofku waxaa ka wanaagsan in yeel la yidhahdo inuu asiga is- si xilqaamo ou jidkaas u furo una furo si ee, ee, dar allah uuna qofka walaalkiisa una ku dhibaataynin dadka biraha sursurtay ee, markuu roob yar yimaadoba meeshii yartee la mari lahaa ay xiranayo waa khalad waana mana laga yeeli doono qof walba gurigeeda sharciga uu leeyahay gurigaasu meeshuu ku egyahayna ku egtahay qof walba xaalada ka baxsan iyadu ma lahan inay dad ku dhibaataysa muslim ay ku dhibaataysan xaq uma lahan